barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duurnimo oo idinkaga imaaneysa qaybta laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban efimyada geeska africa iyo internetka oo ah v o a somaly com
waa duhur sabti ah bisha oktoobar waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maantoo kale aad dhegaysan jirteen maantana ku saabsan dhallinyaro baratay adeega shabakadda isgaarsiinta caalamka ee loo yaqaano internetka oo dadaal ugu jira sidii dadka ay u fahansiin lahaayeen adeegaas waxaa aad mataqaana uga soo qaybgala tababarada dad ka shaqeeya shirkadaha isgaarsiinta ama sbiyada ama banaanka joogo ayagana professionals shaqeeyo waxay rabaan inay aqoontooda kororsadaan tababarkii aan qabanay hadda usbuucii hore kismaayid baa ka yimid hargeysa dad baa ka yimid garow dad baa ka yimid gaalkacay way ka yimaadeen sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnay
heesaas iyo qodobadaasi aan idiin soo sheegnay ayaad dhegaysan doontaan oo ciyaarihii ay ku jiraan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka ashton carter ayaa gaadhay dalka ciraaq maanta oo sabti ah isaga oo kulan la qaadan doona taliyayaasha ciidamada isbahaysiga si dib loogu eego islamarkaana taageero looga geysto howlgalka magaalada mosul ee la doonayo in lagala wareego kooxda isis xogayaha difaaca maraykanka oo safarkiisani noqonayo kii saddexaad ee sanadkan uu ku tago dalka ciraaq ayaa dusha kala socda howlgalka maraykanku gacanta ka geysto ee ay hogaamiso dowladda ciraaq kaas oo ay rabaan in ay wax kaga qabtaan cududa kooxaha islaamiyiinta ah
saraakiil qaramada midoobey ka tirsan iyo ururka xakameynta hubka kiimikada ah ayaa sheegay in dowladda syriya ay mas-uul ka tahay weerar saddexaad oo hub kiimika loo adeegsaday kaasoo durbaba saameeyey gobolka ay ocolaadu ka jiraan warbixinta afraad ee guddiga taasoo daba socotay kadib baaritaan muddo saddex iyo toban bilooda socday ayay hadda u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana ay gelinkii dambe ee jimcaha ay sheegeen inay jirto caddaymo ku filan xaqiijinta in dowladda syriya bishii march lix iyo tobankeedii sanadkii dhaafay ee laba kun shan iyo toban ay adeegsatay hubkaasi oo ay u adeegsatayna magaalooyinka khamenis iyo meelo kale oo ka mid a dalkaasi syriya gaar ahaan idlib
kulanti wacan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay koox dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ka bilowday madal ka shaqaysa in ay bulshada baraan habka uu u shaqeeyo adeega shabakadaha isgaadhsiinta caalamka ee internetka iyo sida uu ku wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo adeegaasi casriga ah waxaa barnaamijkan magaalada muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonnaa magaalada muqdisho horaantii sanadkan waxaa madal ay ku midaysan yihiin dadka xirfadda internetka iyo arrimaha tiknolojiyadda lakaga dhawaaqay dhallinyaro baratay culumtan waxayna hadda wadaan dadaallo ay ku midaynayaan internetka iyo horumarintiisa si soomaaliya ay kaga gaartay heer wanaagsan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya injineer maxamed maxamuud maxamed oo ka mida guddiga fulinta ee shirkadda lagu magacaabo samno loona soo gaabiyo somali network operating group injineer cabaas yacquub xasan iyo injineer axmed daahir siyaad dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku horreeya injineer maxamed sidee bay ku bilaabatay in la sameeyo forum kulmiyo dhallinyarada ama ama dadka xirfadda internetka iyo arrimaha teknolojiyadda ku shaqeeya ah bismi llah rmaan raxiim aada u mahadsantihiin v o a iyo maarata cabdulqaadir gaar ahaan forumkan wuxuu ka bilowday kadib markay isku tageen dhallinyaro baratay xirfadan teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ay iska warsadeen horumarka inta ahay soomaaliya ka joogto markaas ay ka joogto ee ay arkeen in baahi ay jirto in la isdhaafsado cilmigan asagoo ka madax bannaan ganacsiga iyo maaragtay tartanka shirkadaha kale u dhexeeya dhexdooda ka madax bannaan ayay arkeen in loo baahan yahay in cilmiga dhallinyaradu ay isdhaafsadaan horumarka ay soomaaliya u baahan tahay ee xagga teknolojiyadda ee wax badan in laga qabto ay u baahan tahay Een, dhallinyaradaas waqti badan ay waxay geliyeen sidii ay u samayn lahaayeen forumkan oo ay ka mid noqdaan dad maaragtay xirfadan khib- khubro ku ah oo wax badan kasoo shaqaynayay dadka barta oo hadda ku jira oo raba cilmigaas inay wax badan ka ogaadaan Ee, dadka ka shaqeeya shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta iyo internetka een, macallimiinta wax ka dhiga ee jaamacadaha bixiya takhasusyadan dadkaasoo dhan ayay waxay ka shaqeeyeen inay isu keenaan oo hal meel ay ku mideeyaan ee, oo ay dhexdooda cilmiga kala faa'iidaystaan ee, ayna ka fakeraan oo researches ay ku sameeyaan baahida jirta oo maqan si ay u buuxiyaan gaabiska ka maqan ee, xirfadan iyo iyo hadday tahay dhanka barista hadday tahay dhanka isticmaalka hadday tahay dhanka maaragtay ee, horumarinta bulshada nolosheeda ay ka qayb qaadan karto Een, isla markaas waxaan ee, markii aan sameynay forumkan kadib aan qabanay tababaro oo aan aad u balbalaaran oo tiro badnaa oo loo sameynayo injineer cabaas maxaad ku dari lahayd ujeedku muxuu yahay runtii horta ururkan waa mahadsantahay walaal ururkan somaali nad- eh, somaali network operators group een waxaa la asaasay horaantii sanadkan ujeedada guud laga lahaa waxay ahayd horta in laga midaysan yahay guud ahaan s- wadanka africa oo kale Een, noogan wadamo badan oo afrikaan uu ka samaysan yahay ethoobiya ku- kenya uganda suudaan oo kale way ka wada midaysan yihiin ayagoo dhan hadafka ay leeyihin waxaa ka mid ah in la helo een, dad filligan internet technology-ga si fiican u yaqaano ay ka soo baxaya wadanka iyo in kor loo qaado capacity-ga iyo awoodda loo leeyahay fahanka internet-ka marka dhallinyaro badan oo mataqaanaa een, i c t filligan kusoo takhasusay oo wadanka wada yimid culuunta i t da bartee wadanka wada yimid ah waxay istuseen een, booska bannaan ee adduunka dhanna ka wada dhisan yihiin in laga dhiso wadanka la isugu keeno soomaali badan tababar oo freeana la siiyo dadka ka wada shaqeeyo somnog waa dad macalimiin ah waa dad shirkado ka wada shaqeeyo waqtigooda bartitimeka ay waxay ku bixiyaan inay tababaro ay ku siiyaan arday badan oo soo qalin jebisay iyo dad badan oo xirfadahaas u baahan marka ujeedada guud waxay tahay in kor loo qaado fahanka internet technology-ga si lacag la-aan dadka wax lagu baro waan gartay Eh, injineer axmed siyaad Een, runtii eh, saaxiibada ayaa si faahfaahsan uga hadlay een, ha- hadaafta iyo maqsadka loo sameeyey somnog Een, waxaan uun keliya ku dari lahay een, runtii dadkan injineeradan markay meeshan isku yimaadeen dadkii tababaradii way soo wada qaateen een, jaamacado oo takhasuska internet technology iyo guud ahaan i c t-ga ay ka soo wada baxeen Een, dhammaantoodna waxay ka wada shaqeeyaan shirkadaha wadanka hadday ahaan lahayd shirkada babliga hadday ahaan lahayd hay-ada dowladeed hadday ahaan lahayd jaamacado ay barayaalka yihiin laakiin runtii aqoonta noocaasa ma midaysna waxaa waxaa jirta in iyadoo wadankii uu yaallo dad xirfadii soo bartay jaamacado aad u qaali u ahna ka soo baxay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ah ayaa haddana waxaa timid in dad dadka ku xirfada ama ka hooseeya in wadanka dibadiisa laga keeno iyo shirkadihii runtii dad noocaas ay keensadaan marka in uu jiro iska warqab een, forum dadku ay wax ku wadaagi karaan cilmiga ay ku wadaagi karaan i c t wuu ballaaran yahay laakiin somnog un waxay focus garaynaysaa internet technology-ga haddii ahaan lahayd cilmi baaris in lagu sameeyo si- een, sidaasoo kalena waxay noqon kartaa miqyaas laga qaato runtii eh, internet technology-ga soomaaliya heerkiisu meesha uu joogo
Eh, injineer maxamed eh, waxaa la isweydiin karayaa sideed u midaynaysaan internetkan ku fidsan magaaladii oo guri walba iyo qof walba uu isticmaalayo Eh, fikirka in lagu mideeyo ah sidee buu ku imaanayaa dad badan baa isweydiin karaya Ee, bismillahi raxmaani raxiim Ee, marka hore waxa aan rabno horta inaan midayno ee, waxa waaye aqoonta ay ku kala baahsan ee, dhallinyarada soo baratay cilmigan oo teknolojiyada iyo isgaarsiinta Ee, aqoontu hadday midowdo waxaa imaanaysa marka in soomaaliya shirkado badana ka shaqeeya internetka oo oo bixiya internetka een, oo kala duwan marka shirkadahaas internetka ay- awoodda ay bixiyaan ha kala duwanaato ha kala ha heer sarreyso laakiin waxay u baahan yihiin waxay tahay dadka soomaaliyeed marka ay internet ay shirkad ka qaataan in ay u isticmaalaan qaabkii u wanaagsanaayo oo ay u isticmaali lahaayeen tusaale ahaan haddii dhowr m b aad shirkad ka gadato ee, waxaa laga yaabaa haddii aadan xirfaddii iyo aqoonteedii lahayn dhowrkii m b inaadan sidii ugu fiicneed aadan u isticmaalin annagana hadafkaan rabno waxay tahay een, aqoonta inta ballaarato oo guri kasta tagto in dadka dhan ay awood u yeeshaan ama shirkadaha ka shaqeeya ha noqdaan ama dadka isticmaala intaba ha noqdaan inay eh, sida ugu wanaagsan oo teknolojiyadan looga faa'iidaysan lahaa ay uga faa'iidaystaan sidaas darteed waxaan rabnaa inaan eh, jaamacada hadday taan ka taageerno network infrastructureka ama maaragtay eh, bi- f- dhismaha hoose ee ee networkooda shirkadaha ka shaqeeya internetka aan ka taageerno eh, qaabka ugu fiican ay u jejebin lahaayeen internetkooda ay ugu qaybin lahaayeen ayadoon wax inuu ka dhumo internet dhexda uu ku dhumo aysan dhicinin Ee, dadka ka isticmaalaya waxaan rabnaa inay inay ka faa'iidaystaan tababaro ah siinaya waxyaalaha aan nas- oo aan loo baahnayn oo oo nad- internetka ku baxa inaysan inay iska yareeyaan oo ay ee, wax ugu ugu- baahida ugu yar ay u isticmaalaan macnaha internetkii si ay uga faa'iidaystaan inta yar ee ay shirkadda ama kambaniga ay ka gateen marka ee, waxaan rabnaa inaan midayno aqoonta baahsan ee ku kala dhex jirta dhallinyarada soomaaliyeed si ay ee, sida ugu wanaagsan loogu isticmaalo aqoontaas Eh, axmed siyaad waxaad ku celcelinaysaan internet free ah macnaheeduna waxay tahay in dadku ay helaan si bilaash laclan ay ku helaan ma ma waxaad rabtaan inaad shirkadihii la hadashaan oo dee ma- ma- si mutadocnimo aad uga soo keenaysaa fikirkaas mase adinkaa raba inaad service free bixisaan see loo heli karaa internet free cabdiqaadir waa mahadsantahay runtii horta sida uu injineer maxamed ka dhawaajiyey een, somdog ma aan organisation internet bixiye Een, waa forum dad cilmi ay isku weydaarsanayaan actually oo tababaro ka saacidaysa dadkii injineerada ahay ha ahaadaano arda hadda soo baxayso fresha ha ahaadaano injineero already ka shaqaynaya shirikaadkii ama jaamacadihii wixii la halmaala anaga waxaan ka hadlayna waxay tahay in cilmiga internetka ee soomaaliya uu collaboration la sam- ama uu wada shaqayn la sameeyo een, noogiska noocaana oo kale ah ee ka jira qaaradda inteeda kale taasna ay suurto geliso in cilmigii wax laga fahmo haddii ahaan lahayd in cilmi baaris lagu sameeyo teknolojiyadu dee wax isba bedelaysa marka anaga service bixi mayno laakiin meeshaan aqoontii internet in lagu madeeyo waaye ah- ahdaaftu actually
injineer cabas si kale haddaan u dhigo eh, markaad leedihiin dadkii wax baraynaa internet u isticmaalayeen anigu internet baan isticmaalaa shirkad baa serviceka lacagta iga qaadato qaalib ugu yahay xaqiiqdii marka seed rabtaan in cabdulqaadir oo kale internet eh, eh, raqiis ah tayale cilmigan inaan fahmo seyd ii baraysaan anigoo kale Een, runtii horta internetka bixintiisa waxaa shaqo ku leh shirkadaha isgaarsiinta ee isbiyada localka waddanka ka jira annaga doorkeena wuxuu yahay shirkadaha iyo guud ahaan cilmigan dadka bartay inaan aqoontoodii sare u qaadno si ay ugu sahlanaato inay hiigsan karaan sida shirkadaha waaweyn ee adduunka ka jiro tusaale ahaan maalinlood waxaan qabanay conferency waxaa soo keenay shirkado badan waxaan tusnay wax ayaga dan ugu jiro inay samaystaan sida internet exchange point in shirkadaha isgaarsiinta o dhan ay isku xirmaan oo isb-ga ah guud ahaan ay ku xirmaan google ama facebook ama youtube serverada google oo kale in wadanka la keeno si ay u yara internet speedkiisa u fiicnaado sidoo kale youtube in magaalada muqdisho soomaaliya guud ahaan la keeno taasi marka waxay sahli kartaa in shirkadaha ayaga horta ay midoobaan exchange meel hab ay isugu yimaadaan ay samaystaan marka forumkan wuxuu sahlayaa ama fududaynayaa inuu shirkadaha ka caawiyo aqoon ahaan iyo skills ahaan siday u gaari lahayn hadaf noocaas oo kale ah laakiin anagu hadafkeena maaha inaan shirkadaha inta isku keenno ee waxya ama aan ku qasabno sharciyan inay midoobaan ayaga sida shirkadaha korontada bixiyo oo kale annaga hadafkeena wuxuu yahay wax dan waa inaan u sheegno aqoon ahaanna ka caawinno marka in ayagu markaas ay u dhaqaaqaan ay midoobaan waa ayaga iyo businesskooda iyo danahooda laakiin annaga waxaan buuxinaynaa kaalinta ah in aqoonta la yaqaano injineer yaqaana waddanka ay joogaan wixiina la barto waddankana xaquuqdaas inuu yeelan karo
injineer axmed meesha ugu culus waa dhaqaalaha soomaaliya qof walbana ma sahla inuu maanta internet helo Eh, shirkaduhuna way ku tartamayaan iyagoo badnayn weliba marka sidee loo dhimi karayaa iyadoo cilmiyin aad uga faa'iidaynaysaan dhaqaalahaas eh, internetka lagu bixiyo waayo hadda soddon doolar baa ugu yar markaad guriga shirayso marka ma jiraa si ka duwan oo shirkadihii dadkii aad aad isku xiri karaysaan horta soomaaliya internetka waxaan u malaynayaa mudduu soo heerar kala duwan soo maray Ee, markii ugu horreysay ee, hadda ee, waddanka adduunka uu internet hel annaga ma helin mudday soo qaadatay inuu soomaaliya internet imaado Een, dhaqaale ahaan internetka waa la yareyn karaa macnaha Ee, sida cilmiyan lagu yareyn karana waxay tahay in internetkan markaad adiga gurigaaga joogto aad rabto inaad websiteyo iyo wax access garaysid ee, waxaad ku khasbantahay inaad aado server aan soomaaliya oolin oo bannaanka aad u baxdo waxaa lagu yareyn karaa dhaqaalihiisa ee, in la helo serveradaas dadku ay bannaanka u aadayaan in loo kale laga sameeyo sida injineer cabaas uu sheegay ee, internet exchange maaragtay haddii la helo serfer serfer la helo serferadaas oo kale haddii loo kale laga access garayn karo waxaa dhacaysa in la yarayn karo dhaqaalihii shirkadaha bannaanka jooga ay maaragtay ay ka qaadanayeen shirkadaha soomaaliya inay inay yaraadaan marka cilmiyan ee, waa la yarayn karaa haddii la isticmaalo teknolojiyadaas oo kale haddii laga faa'iidaysto marka hadafkeen annagu wuxuu yahay eh, teknolojiyada sidii looga faa'iidaysan lahaa in aan horta marka hore ogaano maxaa naga maqan oo maxaa naqaana annaga maxaanan aqoon annaga naga maqan waxaa naga maqan markaas inaan u doonano dadka annagana la midka ah oo sida na- na- noogiska annagana la midka ah oo keligeed maxaa ku- waxaa jira kuwa rijinaala oo rijinka ka jira kuwa lookalaha jira ha masalan waxaa jira kuwa oo ay leeyihiin nano qolal oo north america ka sam ka jirta jirta Ee, waxaa jirta afnog mid loo afrika ka jirta Een, suudaan oo kale mid goonihay leedahay marka kuwaasoo kaleeto waxayna siin karaan khubaro naga caawisa Een, f- waxmeelaha annaga aanan aqoonteeda weli gaarin si aan u dhisano masalan serfiro loo kale oo kaleeto khubaradaas waxay naga caawin karaan in serfiradaas loo kalka aan samayno marka eh, in iyadoo teknolojiyadaas laga faa'iidaysanayo lasoo loo soo guuro in taraafikii soomaaliya bannaanka uga baxay si loo kale loo sameeyo injineer cabaas iyo axmedba eh, noogiskan waxay ugu dambayntii ku kulmaan eh, google iyo meelaha kale eh, adduunyada cilmigan la xiriirahay iyagu hadda maamulahay ma jira wax connection xiriir ula leedihiin marka laga hadlaya google ama facebook soomaalidu ma la macaamishaa weliyo ma gaarsiisan awooddan intaas Een, horta way jiraan shirkado la xiriiray google oo kale een, daatada wadanka laga diro siddeetan boqolkiiba waxaa loo diraa google aa loo diraa ama youtube ha noqoto ama google ha noqoto marka een, ugu yaraan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo toddoba ilaa iyo siddeed gb per second data ah wadanka laga diraa waxaana loo diraa sarfada google ay leedahay youtube loo ay leedahay marka een, way dareemayaan daato badan inay ka imaanayso soomaaliya iyo codsi request badan inuu ka imaanayo soomaaliya way danaynayaan inay sarfaradooda loo keliya wadankan ay keenaan si markaas daatadaas culeyska badan ee aadaysa wadanka intiisa kale adduunka intiisa kale ay wadanka ku harto taas si loo helan waxaa lagu qasban yahay hal shirkad lama siin karo server go- ay leedahay google ama youtube waa in shirkadaha dhan exchange loo sameeyaa kadib hal meel ay ka wada qaataan ayagoo dhan marka way ogyihiin wayna danaynayaan waxaas inay qabtaan sidoo kale annaga hadda somnog markaan waxaa ka tirsannahay afnog afnogna waxay ka tirsan tahay meelo badan oo noo- noog adduunka ka jiro sidoo kale waxaa jiro isoc oo internet society ah oo iyagana ka tirsan google iyo waxaas oo dhan int- xiriir la leh marka guud ahaan annaga waana laga warhayaa shaqada aan qabanayna waa shaqo la ogyahay een, kaalin badan baan mataqaanaa buuxinaynaa waxaan rajaynaynaa the coming two three years in noogag ugu waaweyn oo hadda ka jiro africa ama adduunka oo kale waxyaabaha ay qabteen inaan qabanno Een, inta badanna waxaana caawiya ama nagu garabsiiya shacabka oo danaynaya noogan inuu noog weyn noqdo sidoo kale shirkadii oo xiise u haya waxaas isla axmed isla su-aashaas intay la eg tahay la macaamilka afnog iyo google iyo meelaha kale marka laga hadlayo internetka soomaaliya aad u aad una mahadsantaa runtii sida cabaas uu sheegay ee, een, somnog un fikir hadda cusub maahan oo wadan keligiis ka- ka ka aasaasmay Een, somnog waxay la mid tahay ee, noogiska kale ka jira qaaradaha africa Een, kuwii ugu dambeeyey hadda waxaa ka mid a sudnog oo suudaan ay shee- ay- ay samaysatay sidii oo injineer maxamed ka dhawaajiyey dhammaantoodna waxay iskugu tagaan afnog oo ah african network operators group Een, runtiina sanad kasta waxaa xusud mudan somnog habkay u samaysanta wuxuu yahay Een, n g o non ma ahan oo profit iyo wax noocaasa raadiya waa non profit waxayna u samaysantaha waxay tahay in ay qabato tababaro ku salaysan ama sanadla ah ama lixdii bil hal mar ah ama cid gooniya ay soo codsato ama jaamacad si gooniya ha u soo codsato in dad loo tababaro ama shirikaad oo isgaarsiin ama kuwa internet bixiya ha soo bixiya ha ha soo codsadaan sidaasoo kale een, kuwa ka jira qaaradda sida afnog oo kale waxa- waxay qabsataa tala- tababaro sanadla ah Een, in injineerada wadanka ka jira een, ay noqoto platform ay maraan oo ay u mari karaan noogiska ka- kale adduunka ka jira ee shirarka noocaas oo kale ay tababarada noocaas oo kale ay ay runtii ay ay ku soo qaadan karaan markay timaado google iyo facebook waxna waa wax commercial waxna waa wax oo een, een, as- muxuu ahaye een, een, muxuu ahaye association ah anaga runtii waxaan si fiican ula shaqeynaa oo arrimaheena ka warqaba noogiska kale wadanka ka jira laakiin shirkadaha i s b-ga yaa waxay tahay anaga inaan ku dhiirigelino runtii inay serfarada noocaas oo kalea wadanka ay keenaan waxa ay ka qabanayso een, internetka wadanka ay bixinayeen iyo qiimaha uu joogo bandwidhka wadanka lagu gado runtii
injineer maxamed intaanan eh, gaarin eh, shirkadaha waaweyn ee dalka dibaddiisa ah shirkadaha soomaalidu miyaysan weli awoodi karin in meelaha dadku ku badan yihiin meelaha ardaydu ku badan yihiin in nafariya la dhiga ayagana suuqeyn bay u noqon doontaa ardayduna way ka faa'iidaysan doonaan marka doodaha in dadku isdhex faa'iidaystaan ah bayna qayb ka tahay marka taami isku daydeen in meelaha dadku ku badan yihiin ardaydu ha u badnaadaan ehe in shirkadaha hadda wax bixiya ay- ay ay serfaro firi ay dhigaan dadka horta laba mid ay kala tahay annaga eh, shaqadeena maahan inaan marka hore horta internet aan dadka u wada u wada fasiino laakiin shirkadaha soomaaliya ka jira eh, waxay ku xiran tahay awoodda ay soo qaateen eh, internetka ay soo qaateen awooddiisa intay la-eg tahay isla markaas ayaga maadaama aysan haysanin eh, local access waxaho dadkii ay internetkooda isticmaala dhan dabadda ay wada aadayaan ayagana lacag dheeriyaho waxa ku socoto oo oo laga qaadayo traafikaas oo lacag badan ku keenayo marka een, way awoodaan inay inay serfaro meelaha ay dhigaan ee, macnaa ee, internet inay siiyaan meelaha oo public ah oo dadka ay ku badan yihiin laakiin hadda waxaa jira wax maahan publiga ma jiro wax walban wax publiga ma jiro shirkadaha inta badan private companies waaye shirkad soo- soo gatay intaasna sii gada Een, dadkiina internetka isticmaalkiisii ee, ma wada gaarinoo guurkasii meel kasta kuma jiro
ijna cabaas dhallinyarada tababartaan ama dadka tababarka siisaan yaa doorataan dad dad nooceeban cilmiga inay bartaan oy guri walba inuu gaaraad doonaysaan in dadku wax bartaan marka yaa hadda idin ah target populationka anaga inta badan waxaan sameynaa registration form websitekeena aan aan ku sameynaa xayeysiin baan sameynaa inta badan een, waxaan sameynaa ardada oo kale 30 to 40 percent inay kasoo qayb galaan especially ardada semester 7ka ama 8ka oo kale ama jaamacadda kuwa dhameeyay wiil aan shaqo gelin inay kasoo qayb galaan sidoo kale dadka maya waa facultyda i c t da hoos yimaada waa i t da relatedka la si ay u fahmaan waxa annaga aan ka hadlayno sidoo kale waxaa aad mataqaana uga soo qaybgala tababarada dad ka shaqeeya shirkadaha isgaarsiinta ama isbiyada ama banaanka jooga ayagana professionals ha shaqeeyo a waxay rabaan inay aqoontooda kororsadaan waxaa xusid mudan in ta- tababarkii aan qabanay hadda een, usbuucii hore waxaa lo ka soo qaybgalay kismaayo dad baa ka yimid hargeysa dad baa ka yimid garow dad baa ka yimid gaalkacyo way ka yimaadeen gobollada soomaali dhan baa laga yimid dadkaasoo dhan invitational loo diray jaamacadun bay matalayeen marka een, waxaan aada u jeclaan lahaa een, sanadka dambe in dadkaas ay kasii bataan kuwa hadda yimid laga soo wada qayb galo een, noogan hadda aan dhisnay muqdisho ku egna inuu gaari doono gobollada soomaaliya oo dhan noqon doono nation wide waddankao dhanna tababaro noocaas oo kale ka dhici doonaan injineer ma wax lacagaa lagu bixiya tababardan tababarada markaan qabanayno horta anaga waxa- marka hore waxaan ku bilownay inaan annaga jeebkeena lacag ka bixino tababaradaas aan ku bixinayno markii tababarada ay ballaartaan oo annaga dhexdeena ay ku gudbeen aan rabno inaan eh, siino dha- dhallinyarada hadda uu abaas ka hadlayo waxaa jira shirkada akhlaaqa khayraski ee waxaan annaga waxsaan u sheegna waxaa iskale bulshada bulshada isgaarsiinta ka shaqeysa i c t ka shaqeysa ee, rabta inay horumariso cilmigan teknolojiyada marka shirkadaha oo shirkada aada nooga taageera inaan dadka ka keeno maalan hargeysa iyo ee, kismaayo iyo gobolada oo dhan suurogeliyo foorumka inuu qabsoomo ee, kuway waxayna siiyaan meel aan ku qabsanno ee, kuwa waxay naga saaciidaan inay noo soo diraan injineero oo tababaradiina la bixiya Een, injineero oo dabadda jooga waxaa jira si online ah inta qadka u soo galay tababaradii bixiya marka waxaasoo dhan uun hawshan waxaa waaye hawl ee, ay ka wada qayb qaadanayaan dhammaan dadka ee, shirkadaha iska leh iyo dadka baranaya oo tur cilmiga raba inay bartaan iyo dadkii bixinaya cilmiga intaasoo dhan ba ay ka qayb qaadanayaan oo lacag waxaan rabaa inaan ugu dambeyn su-aal saddexdiin idin weydiiyo ujeedka ugu dambeeya samnog muxuu yahay Een, walahi sidii aan ku celcelinayna ujeedka ugu dambeeya wuxuu yahay somnog in ay sare u qaato fahamka iyo xirfadda internet technology-ga dadka yaqaana ee soomaaliya dad soomaaliyeed ee runtii xirfadaas leh in la helo waa ay jiraan wadanka laakiin waxaa meesha maqan waxay tahay yani aqoontii way taalaa laakiin aqoontii ma habaysna ama ma diyaarsana Een, ardada freshka ee cilmiga ardayga cusub ee hadda soo baxaya runtii inuu helo meel intuu shaqadii ka gelin lahay ay uga horeeyaan dad filligii ee muxuu ahay ku shaqaynayay aqoonteeda le in muddaa kasoo shaqaynayay heer noocaasa in loo diyaariyo
Een, waxaa xusid mudan een, marka labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun iyo shan iyo tobankii in arday ama injineer ka socda soomaaliya inay ka qaybgalayeen nogaga training ay ku afnog oo kale ka qaybgaleen ayagoo markaasi kasoo qaadanaya meesha experience iyo xirfad khibrado ayadan weli somnog jirin fikirkaas ayagu ku dhashay inay sameeyaan kaalinta ay soomaaliya ay ku leedahay nogagaas weyn ayagoo markaasi wadamo badan oo soo africa ay leeyihiin nogagan fikirkaas uu yimid in la sameeyo somnog garab baa la isku siiyey halka hadafa ugu weyn uu leeyahay waxay tahay sida injineer axmed uu sheegay in sare loo qaado aqoonta loo leeyahay internetka cabdiqaadir waa ujeedka ugu dambeeya waxaa waaye inaan baahino aqoonta cilmiga eh, teknolojiyadda iyo i c t oo aan ka maaranno maaragtay qof ajanabi ahoo techniciana in dabadda laga waco waxaan rabnaa soomaali inay cilmiga isku filnaato maarata internet technology-ga wixii khubaro ah oo maarata expert ahaan aan ka maarmaynin waa waa u wacanaynaa waana tababaraan dad soomaaliya tababaraan cilmigiina waa reebaya laakiin inaan soomaaliya iskaga filnaato cilmiga isgaarsiinta iyo i c t-ga iyo internet technology-ga dhammaan ay iskaga filnaato hadafkeena koowaad waa kaas tababarkii ugu dambeeyo aan qabanayna waxyaale aan ogaanay waxaa ka mid ah inay jiraan dad badan oo oo maarata cilmigan yaqaano oo jooga waddanka iyo dad badan oo raba inay ka faa'iidaystaan oo runtii aad iyo aad u danayna aad baad u mahadsantahay dhammaantiin kuwaas waxay kala ahaayeen injineer maxamed maxamuud maxamed injineer cabaas yacquub iyo injineer axmed siyaadoo dhammaantood ka mida guddiga fulinta ee samnog oo dhowaan soomaaliya laga sameeyey islamarkaana ka shaqaynaya horumarinta internetka iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka madasha dhallinyaradeenna la socodsiinaya haatanna jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiyaan ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno waxaa la ciyaaraya kulamo ka tirsan horyaalada dalalka kala gedisan ee qaarkeed horyaalka dalka ingiriiska oo kale waxaa ciyaaraya naadiga barnmouth iyo tottenham hosber ayaa kulanka ugu soo horreeya arsenal iyo middlesbrough ayaa dheeli doona banley iyo everton sidoo kale wada ciyaari doonaan hull city stock city ayaa dheeli doona leicester city horyaalka difaacanaysa waxay la ciyaari doontaa naadiga crystal palace swansea iyo watford ayaa wada ballansan oo dheeli doona sunderland waxay u socdaali doontaa westham united halka liverpool iyo west bromwich albion ay dheeli doonaan sidoo kale horyaalka dalka spain kulamo ayaa dhici doona maanta oo xiise badan waxaana kulan shalay dhacay haddii aynu ku horeyno sasuna iyo real bats laba gool iyo gool ku adkaaday nadiga real bats sbanyol iyo eber ayaa dheli doona maanta valencia gegada mistali stadium waxa ay kula ciyaari doontaa nadiga barcelona real sociedad alavas ayaa dheli doona granada iyo sporting gihon ayaa sidoo kale ballansan oo dheli doona horyaalka dalka talyaaniga kulamada dhici doonana waxaa sidoo kale ka mid ah nadiga zambadoria iyo janowa oo dheli doona kulanka ee ugu xiisaha badan horyaalka dalka talyaaniga waxa uu yahay ac milan iyo nadiga yuventus oo iyaguna ciyaari doona kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaaniga xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararka ugu dambeeyey dhinaca yar ayna la socodsiinaya haatanna gebagabada idaacadda waxaanu idinku dhaafaynaa anigiyo jamaal axmed cismaanba heesta ay ku luuqayso fanaanada yurub genyo ee maawelo
اتفقنا اتعهدنا